magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuray isbitaalka ragga u gaarka ah ee lagu magacaabo xaliye kaasoo lagu daaweyn doono cudurada ku dhaca ragga maamulaha isbitaalka xaliye ayaa faahfaahin ka bixiyey adeega isbitaalkan uu qaban doono guud ahaan ragga isbitaalka xaliye waa isbitaal loogu talagalay in lagu daboolo baahida qaaska ah ee ragga isbitaalkan insha allahu tacala wuxuu ka shaqayn doonaa markii aan aragnay isbitaalka in loo qabo baahi oo aan aragnay in laisku dhex daaweynaayo raggii iyo dumarkii iyagoo kale xoshoonaya dad khuburaha u fikiray waxaa lasu keenay in isbitaalka laga dhigo mid ragga u gaar ah howlwadeennada guud ahaan macal dhaqaatiirta isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahida ragga guud ahaan midda hoos loo sheegi karo iyo midda kor loo sheegi karo intaba insha allahu tacaala waxaan ku soo dhowaynaynaa dhinaca kale mas-uuliyiintii shacabka ka qayb galay ayaa ayagana dhankooda soo dhaweeyey isbitaalkani gaarka u ah ragga waxaan rabaa maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan imaado isbitaalka ragga ee xalliye waxaan rabnaa waxna xalliye waa jeclayn waxaana aad noo dhibay haween ajnebi naga ahoon ka xishoohayno in nugula dhex daaweeyo isbitaal noo gaar ahaa la keenay dhallinyaradi keentana waa u mahad celaynaa aadaadna u mahadsantihiin waana idinsoo dhowaynaynaa mahad ilaahay u sugnaatay maanta waxaan qayb ka ahay xerigjarka isbitaalka ee ragga ee xaliye mar haddii aad maqashid xaliye waxyaaba badanoo xalin doona hadduu ilaahay raalli ka dhigo muhiimadda waxay tahay haddii adiga aad ma aragtay cayaaraha qaar oo ku fashilantay muhiimadda waxay tahay naftaada wax caafimaad ku inaad raadisid marka isbitaalka xaliya mar walba wuxuu diyaar u yahay in uu xaliyo ragga isbitaalkana ragga ayuu khaas u yahay qaybta ragga khaaska u ah runtii aadaan ugu faraxsanahay waa barnaamij lagu soo kordhiyey soomaaliya inuu isbitaal khaas u ah ragga uu noqdo waxaan arki jirnay isbitaal si guud naagayna mana wada jiifaanay carruur isbitaal naagii carruur u khaas u ah haweenka iyo ilmaha isbitaalka ragga khaaska u ah aada ugu faraxsannahay haddaba ragga oo dhan ha yimaadaan wixii xanuun isku tabaayay wixii isle munaasabadda lagu daafuraya isbitaalka xaliya waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka baxda dhakhaatiirta gobolka banaadir bulshada muqdisho iyo marti sharaf kala duwan